bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan qayaartan dhegeysanaysa ay kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xilidan kale aad kala socotaan redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa habeenimo isniin oo talaado soo gelayso taarikhduna ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha saddexaad sanadka labada kun iyo toddobaiyo tobanka guud ahaan caawa barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan in bulshada ay fuliso baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ahaa in maalinta beeritaan la oogo salaad roobdoona ismarkaana bulshada ay sameeyaan isu soo bax ay kaga qayb qaadanayaan allabari si alle ummadiisa ugu dulqaado abaarta dalka ka jirta ee saameynta ku yeelatay bulshada soomaaliyeed barnaamijkan gaarka ah waxaa inoo daadihin doona wariyahayaga faysal muuse maxamed waxaana ka qaybgelaya culamaa udiin oo ay ka mid yihiin sheekh nuur baaruud gurxan sheekh bashiir axmed salaad sheekh maxamuud sheekh cabdibaari macalin maxamed cismaan waxaana intuba ay ka hadlayaan in la oogo salaad roobdoon ah oo alle looga barayo in ummadiisa uu ka dulqaado dhibaatada roobla'aaneed ee dalka ka jirta iyo abaarta bulshada ku habsatay jasaaka allah khayr waa mahadsan tahay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sala allahu calayh wasalam wabacd idin salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaantaas kadib runtii sidaa maqlayseen madaxweynaha ayaa ku baaqay in ummadda soomaaliya isku soo baxaan oo salaad istisqaa la tukado ilaah subxaana wa tacaala la baryo waana garanaysaa dee dadka mas-uuliyiinta ama dowladda islaamka xil baa ka saaran ilaalinta danaha guud ee dadka iyo diintoodaba iyo dhibaatooyinka jira markaa sidii looga bixi lahaa walidaalika diinteena islaamka waxay qabtaa salaad istisqaha iyo iyo roobdoonta cidda ku baaqaysa oo amarkeeda bixinaysa waa mas-uuliyaddeeda leh waa dowladda islaamka wey marka markii yani amarkaas uu soo baxo ayaa culamadii iyo dadkii kale kulligood ay qaadanayaan ayna fulinayaan marka middaas runtii dee madaxweynuhu waa ku mahadsanyay inuu baaqaas uu soo jeeday isagoo xilkiisa insha allata gudanaya dee haddana anaga shacabkii iyo maamuladii kale dowladda in sidii loo fulin lahaa falankeeda la galo ayaa horta noo dhiman waa berri insha allah sidaa maqlayseenba marka dee waxaa keenaya waxay diinta noo amrayso in la soo baxo oo la tukado diinta islaamku asaa garanaysid waa diin caqiido gaara leh oo cibaado gaara leh oo maaragtay yani maxaanku waa diin dee munazal ah marka dhibaatooyinka hadday dhacaan waxayna baraysaa dhibaatooyinkan maxay yihiin bay nooga sheekeynaysaa waxay nooga sheekeynaysaa sidee looga bixi karaa lafteeda marka dee dhibaatooyinkan waa nooc ibtilaah waa nooc imtixaan ah oo xagga ilahi subxana watacaala ka imaanaya nooc cuquubo ah oo dadka dunuubtooda iyo waxay galeen laga jarahayo way ahaan kartaa ama wayba tahaba ilahi subxana wa tacala asaga leh wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun khayr iyo sharba waa laisku imtixaanaya marka qofkii la dhibaateeyo ama maaragtay xagga caafimaadkiisa laga galo ama xagga xoolihiisa ama xagga saano kale hadday tahay abaarta waa imtixaananya qofkii loo barwaaqeeyo asna nafsishay maaragta wuu imtixaanan yahay marka adduunku waa daalo isku imtixaan weeyba nooc kastay noqotaba taas waa mid kale wa hadii dhibka uu dhaco dhibkaas waxaa keenaya dabcan waxaa weeyaan waa dunuubteena si ilah subxana watacaala uu qur-aanka ku leeyahay wamaa asaabakum min musiiba fabimaa kasabda aydiikum yacfu can kahiir waxaa idinku dhacaya musiibo ah waxay gacmihin kasbadeen ay la yimaadeen weeye maca daalika ilaah subxaana watacaalana waxyaala badan baa idinka cafinaya wa ilaa haddii waxoo dhan naloo qaban lahaa waa la halaagsami lahaa oo la baabi'i lahaa taasna waxaa wey ayadana maarata diinteena inoo sheegaysa marka hadday wax dhacaan saan oo kale sida looga baxaan diinta islaamka waa noo sheegaysaa waxaana ka mid in ilahi subxaana wa tacaala ee la baryo ilaah subxaana wa tacaala maaragtay loo toobadkeeno loo tadaruxo waxaana laku haysta noocay noqdaanba laga soo noqdaa loo baahan yahay maxaa yeele badanaa dhib ka dhacaa ama waa xaqullaa ama waa xaqunaas labadaas meelood maarata baa dhibku ka imaanaya marka in dhibkii dhacay ee laga toobadkeena loo baahan yahay ilah subxana wa tacaala loo noqdo waa tii maaragtay salafka oran jireen ama aharku ahaa maa waqaca balaa ila bidemb wamaa rufica ilaa bitooba dembi ma uu dhaco hadduu dhacana maaragtay yani waxaan ka wadaa yani balaaya ma dhacdo ilaa dembi ayay ku timaadaa sababtiisa balaayana lama kor yeelo oo dadka lagama qaado ilaa dadku inay toobadii la yimaadaan wanaag la yimaadaan maahane marka saas ay tahay marka in ilahi subxaana wa tacaala loo toobad keeno oo loo noqdo walidalika nabi sal alay wasalam wuxuu noo jeediyey saan oo kale markay tahay in laisku soo baxo oo meel banaan laisku yimaado oo dadku ay tukadaan oo ilaah subxaana wa tacaala ay baryaan culamada kale ayaa sheegi doonta sida loo tukanayo sida ay tahay laakiin guud ahaan salaadan waxaa loo yaqaana salaat listisqaa baa la yidhaha salaada waraab dalabka ama roob dalabka la yidhaaha ilahi subxaana wa tacaala baa la weydiisanaya inuu dadka waraabiyo oo dadka uu roobku siiyo maxaa yeelay roobku iyo biyuhu waa nolosha asaaskeeda wey mar haddii biyuhu ciriiri galaan ee xataa dhirtii baa qalalaysa xayawaanaadkii baa dhimanaya dadkii baa baaba-aya marka ilahi subxana wa tacala inuu dadka waraabiyo ilahi subxaana wa tacaala la weydiisanaya isagaa loo tadarucaya marka tadarucaas iyo ilahi subxana wa tacala oo loo dan sheeganayo waa asaas laga maarmaan ah qofku inuu is yiraha maaragtay maxaanku rahaa i sheeg dunuub badan baa jirta maamo toobadkeena waxaas looma rabo toobadkeenka iyo baryada lafteeda cibaado ah lafteeda ayaa cibaado ah marka dadku marka bani aadamku waa laba qaybood qaybna markii wax ku dhacaan way tadarucaan way toobad keenaan way isgartaan qaarna isma gartaan oo maaragtay waxa haya iyo meel looga yimidba maba ka fekeraanba marka ummadda islaamka inay noqoto ummad meesha looga yimid fahmaysa oo tadarucaysa oo maaragtay yani isqabanaysa ayay tahay ilahi subxaana wa tacaala ummadihii hore ayuu ku ceebeeyey markii dhibka uu ku dhacay inaysan isfahmin oo aysan cibaadaysan waa lagu ceebeeyey ilah lahay falowlaa id jaa-ahum ba-suna tadaracuu markii baaskeenu u yimid bay tadarucaanu ilaahay baryaan laakiin maxaa dhacay walaakin qasad quluubum quluubtooda ayaa maaratay baa adkaatay maba soo jeesanayaan si kastoo loo maarata loo xuquubeeyo wax kastoo yani maaragtay balaayaha ku dhaca maarata maba kala jeclaba iska macno maxaa ka macna qaar baa odhanaya qaar baa odhanaya waa dhici jirtay qaar baa odhanaya wixii oo dhan ba wax caada baa laga dhigaya marka runtii marka dee salaad waxa wixii oo la fahmay inay tahay oo ducadii tadaruci weeye insha allahu tacala marka culamada kale ayaa insha allah aad baad umahadsan tahay sheekh basheer waxaan rabaa sheekh noor baaruud bal waxaad noo sheegtaa salaadan roobdoonka iyo sida loo dukado iyo salaadan waxa ay tahay iyado laftigeeda
بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم salaada roobdoonkaan ka hadlayaa laakiin bal intii sheekh bashuur sheega kelmad yar ku darayaa marar badan dadku waxay isweydiiyaan wadamada gaalada ah haddii balaayada iyo abaarta ay dembi ku timid wadamada gaalada sida ruushka iyo shiinaha iyo maxaa laga yaabaa onadiyo koorbarwaaqo iyo roob iyo inay ku jiraan cid ka dembi badanna male oo ka gaalsan marka say ku timid in la isweydiiyo marka waxaa jira waxa la yidhaha istidraaj waa sabaansab waxaa weeye markaad wax gaadhaysid mathalan sagaare iyo shimbir iyaad rabtaa inaad dabin ku qabatid masagi iyo ubax iyo waxbaad u daadin kuma dhaqaalaysanaysid waxaad rabtaa ubaxaas ayagoo daaqaya iyo masagadaad u daadisay say usii laacayaan godka inay ku dhacaan marka gaalada adduunyada la siinaya iyo roobka u da-aya waa sidaas oo kale oo dembiga qumaanti hoogu buuxsamo oo aakhare si fiican ha loo cadaabo waa sidaase dhaqaalayn lagu dhaqaalaynayo ma aha haddaan taa intaa kaga gudbo salaatul istisqaa ummaddeenna keliya ma ah way horreysay waxaan ka faa'iidaysan karnaa qur-aanka waid istasqaa muusa liqowmihi aayaddaasi waxay sheegaysaa reer bani israa'iil markii ay tiiha ku jireen afartankii sano wareerka ay ku jireen intay dhibaatooyin badan la yimaadeen iska daba wareegayeen afartan sano ilaa mujrimiintii waaweyneydba ay ka dhammaato iyo duqaydii dhibka badnayd dhibaatada markay ku jireen nebi muuse wuu u roob doonay istisquhu waxaa weye waraabkii baa la dalbayaa yacni ilaahay inuu ummadan siiyo ilaan waxaa cerka ka imanaya roobka iyo xataa biyahan aan moodeyno inagu inaan qodanay dhulka ku jira ilaahay baa meeshaa inoo dhigay ilaan haddii ilaahay uu rabo salka hoosey tegi lahaayeen kun mitir hadday ka hoos maraana dee maba aynaa shuqul ku yeelaneen waad ogtihiin ceelasha qaarkood gacmaha lagu qodi kuwa waa kuwa inoogu fog hadda waxaa laga yaaba shan boqol oo mitri inay yihiin oo riigu uu qodo waxaasoo dhan innagaa laynoogu talagalay qul ara-aytum in asbaxa maaukum gowran faman yaأtiikum bimaa-in maciin bal ka warramaa la yidhi haddii ay ahaadaan biyihiina kuwa diisay oo dhulka hoos u galay faman yaأtiikum bimaa-in maciin yaa idiinla iman lahaa biyo macaan ama biyo soconaya yaa idiinla iman lahaa ma jir allahu rab اlcaalamiin ilaahay baa keenaya marka aayaddaas waxaan ka fahamnay salaatul istisqadu sunno qadiima inay ahayd oo diimihii hore ku jirtay sidaasoo kale nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay waktigii nebi sulaymaan inuu yiri roob doon ha loo soo baxo markii la baxay isagoo aad ogtihiinoo wuxuu la hadli jiray da- dawaabta iyo shimbiraha iyo waxaan waxaasoo dhan buu la hadli jiray wuxuu arkay quraanjo dhabar dhabar u jiifta oo gacmaha lugihii kor u taagi quraanjadaas hadee wuu afgaran jiray isagu fafahamnaha sulaymaana waa kii ahayd may waxa ayaddii xaggaa ku jirtay wa- waadi namli marka nebi sulaymaan wuxuu yihi dadkii wuxuu yihi irjicuu faqad suqiitum biducaa'i gayrikum iska noqda buu yihi waxaa ilaahay idinku waraabiyey ee dadaan ee duul aan idinka ahayn baryadoodii bu ilaahay idinku waraabiyey yacni waa xaywaankii waa quraanjadii quraanja ilaahay bariday kolkii abaartii dhibtay ilaahayna subxaanahu watacaala wuu ka aqbalay saas noqda buu yihi marka inagu bini aadan ahaan dunuubta aan la imanayno inagiina waan isdhibaynaa naflaydii kalena waan dhibaynaa waxaan shimbir dhiban hadda waa kan laleeyahay ugaadhii cawshii sagaaradii waraabihii daanyeerkii baa dadkii soo dhexgelayay ayagoo ama iscunaya ama baad iyo biyo raba iyo dadkii soo dhexgelaya ayagii marka waan dhibnay dunuubteenni inaguna waan isku dhibnay naflaydii kale iyo bahaymtiina waynu ku dhibnay marka waxay waxaa nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inay nafleydaas leedahay municna alqatr bidunuubi bani aadam roobkii baa nalaga manciyey oo naloo diiday dembiga bini aadmigu uu galo sidaasay leeyihiin salaatu istisqo sidaasay ahayd waktigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam abaar baa dhacday aada u dhib badan nebigu oo salaada jumcaha u taagan oo khudbadii akrinaya ayuu nin soo galay wuxuu yihi yaa rasuul allah halakat ilamwaal wanqacat wanqadacat isubul rasuulka ilaahay xoolihiina way baaba-een waddooyinkiina way go-een fadcu llaha lana an yugiitanaa ilaahay noo bari inuu noo gargaaro rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacmuhu kor u qaaday ilaahay buu baryey allaahuma asqinaa gaytan mugiita ilaahay una waraabi buu yihi roob wax dh wax u gargaaraya ilaahay buu baryey allaahuma asqina algayt walaa tajcalna min alqaanidiin ilaahayow roobka naga na waraabi roobka naga waraabi kuwa quustana ha naga dhigin xadiid saxaabigii xadiidka warinaya wuxuu yihi samadaan fiiriyey haba yaraatee wax daruur ah oo ka muuqday ma jirin isla markiiba wuxuu yihi cad yar oo daruura ayaa meeshii soo istaagay wuu iskala fidiyey isla markiiba haddee rasuulka gacmihiisa calayhi salaatu wasalaam moogta ilaahay buu u taagay waa rasuulka ilaahay gacmihiisu dembi ma gelin lisaankiisu dembi ma gelin wixii waa wada daahir marka ilaahayna wuu ka aqbalay inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin inaga waxa wax laynoogu aqbali laaya haddee waan dunuubtii baa ina aastayba gebigeennaba marka isla markiiba nebiga oo taagan yay hilaacday unkaday roobkii baa soo daatay calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yihi waxaan aragnay nebigii oo khudbadii u taagan oo biyihii garhkiisii madaxiisa ka soo daadanayaan marka si dhibland masa biyihii oo yaacaya yaa masaajidkii laga baxay usbuuc dhan buu roobkii socday jumcadii kale nebigii oo khudbada akrinaya calayhi salaatu wasalaam yaa nin baa ridii ka soo galay buu yihi jamcadii hore uu ka soo galay ma garanayo yiri kii naftiisa inuu ahaa jamcadii hore nebigu su-aasha weydiiyey iyo mid cusub inuu ahaa sidii oo kale wuxuu yihi yaa rasuul allah halakat ilamwaal xoolihii markan maxaa baabiyey roob halakat ilamwaal xoolihii roob baa baabiiyey wanqadacat isubul waddooyinkiina way go-een roobkii baa yaacaya iyo dhoobadii fadcu llaha lana ilaahay noo bari inuu naga joojiyo roobka len bini aadmi wakaas iska tabarta daran marka nebigu calayhi salaatu wasalaam gobcuhu kor u taagay wuxuu yidhi allahuma xawaalaynaa walaa calaynaa ilaahayow hareeraha naga ka dhig korka naga ha ka dhigin ilaahayow waxaad ka yeeshaa meelaha oo buuraha yaryarka ah ee kor u taagan ilaahayow ka dhig iyo meelaha biyo mareenka ah iyo geeduhu meeshay ka soo baxaan halkaa geed annagana naga yar nafisi yani waxoogaa ee naga qaado dhulkaa xooluhu ay daaqi beeruhu ka bixiye halkaa geed la- si looga faa'iidaysto ilaa hadduu iska socdo ummadiibaa yaa ku baaba'aysa marka salaatul istisquhu inay marka mashruuc tahay ee diimihii horena waa inagaa sheegnay ee ambiyadii hore inay samaysay ee nebigeennana calayhi salaatu wasalaam buu sameeyey marka wuxuu xataa intii madiine la joogay ee kolba waxaa jirtay uu uu dadkii banaanka inta loo baxay halkaa lagu tukadayo nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadii qaabkeedii iyo khudbadii halkaa uu ka akhriyey marka sheekh maxamuud baa halkaa inooga sii waday Waayo. Soo dhawow, Sheekh.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آه، aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaya culmadii igu horeyday si ay u tacbiiriyeen dhibaatada dhinacyado iyo asbaabtii loogu bixi lahaa oo ay ka mid tahay in ilaahay la bariyo salaadaas oo istisqaha ah oo hadda la soo tilmaamay la tugto culammadu waxay dhahaan saddex qiibood ayaa u imaan kartaa roob dalabka iyo istisqaha qayb waa afraad nin la arkaba inuu ilaahay uu baryo meel alla meesha uu joogaba waktigu u malaynayo saacadii wax laga aqbalaayo sida aakhira leelka oo kale iyo meelaha kheerka ah oo u malaynayo inuu ilaahay wax ka aqbalaayo in si fardi ah ilaahay loo tugo oo loo baryo Ah, kadalik waxaa kaloo inta raaca dadka ahlu kheerka ah oo ahlu fadliga ah in ayagana la- laga dalbo ducaa inay duceeyaan oo ummaddu u duceeyaan sidii hadda ninkii sheekh nuur sheegay oo kale oo nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam ah, salaadii jumcada iyadoo la joogo markaasuu nabiga calayhi salaam ilaahay baryey oo ummaddii ilaahay ugu gargaaray Ah, waxaa kaloo raacayay sayidina cumar waktigiisa isagana caam la yihahdo caamuramaad wakti dhibaato badan iyo abaaro badan ay isdabagaleen ayaa la gaaray markaasuu sayidina cumar ah, sayidina alcabaas camu rasuulillaah sal l slam intuu soo qabtay ayuu yidhi allahuma ina kuna nastasqii binabiyina muxamed sal l slam fatusqiina ilaahu nabigaada ayaan ka tawasuli jirnay oo roobdoon ayuu ilaahay inuu noo baryaan ka dalbi jirnay markaasaadna waraabin jirtay walaan nastasqii bicami nabiyina sala allahu alay wasalam hadda waxaan ka tawasulaynaa oo aan duca ka dalbaynaa Ah, nabigeena adeerkiis oo cabaas ah ayaan ka dalbaynaa inuu noo duceeyo cabaas baa markii ilaahay uu bariyey sidii baa ilaahay roob iyo kheyr badan ka keenay camuramaad dhibaatadii jirtay saasaa iyadana looga baxay marka in dadka ahlu kheyrka ah la yidhaahdo duceeya oo ilaahay barya oo meel oo ijtimaacaad ah iyo fardi iyo si kastoo ay wax ka bari karaan in ay wax ka bariyaanna waa asaas oo ay ka mid ah istisqaha iyo roob dalabka tan kale oo ugu fadli badan waa in salaada hadda shaanur tilmaamay la tugto salaatoo salaatulistisqa ah waa salaadaas sunno weeyaan sunantay ka mid tahay waajib ma aha laakiin waxaa ka horeeya afar beri saddex beri in la soomo maalinta afraad iyadoo la sooman banaanbax la sameeyo soonkaas weliba haddii oo xaakimka dalka madaxka ah madaxweynaha uu amro ama qof isagii naa'ibka ah oo u xil saaro oo ay amraan dadka la amro waajib buu noqonayaa soonkaas saddexda beri iyo maalinta afraad oo iyadoo la sooman banaanka lasoo baxayo oo in ummadii ay- ay muujido dhibaatada ay ku jirto weliba waxaa la yidhi dadka ugu daciif badan ugu daciifsan ayaa la rabaa inay banaanka soo baxaan sida haweenka dumarka oo daciifka ah iyo ilmaha yaryar oo aan dembi lahayn oo dugsiyeed ah oo qur-aanka dhiganaya oo kale dadka waayelida ah oo kale ilaan waxaa jirtay khabar lowlaa shuyuukhun rukac wa bahaa'imun rutac wa sibyaanun rudac lasuba calaykum alcadaabu saba haddaasan ahayn waayeliinta oo sidii qof rukuucay oo kale socodkooda yahay waayelnimo meeshaa la gaaray odinamo meesha ay gaareen da-dooda ay gaartay iyo ilmaha yaryar oo naaska nuugaayo oo aan dembi lahayn iyo bahaa-imta oo rutacad oo banaanaha iska daaqaan oo cooskii ay iska daaqaan wixii daaqayan ay waayeen kuwaa daraaddood haddaysan ahayn cadaabkaa dushii lagu shubi lahaa dadka kale waa ba- dadka dembiga keeno waayo dadka oo oo adduunka ku dhex jiro oo suuquga ku dhex jiro beenti iyo khiyaanada iyo dulmiga iyo dilka iyo wax alla wixii dhibaato keenaayay waayo dadka dadka kasbaa dadka bulshuweynta u badan marka dadkaas dacafada ah in maalinta bannaanka loo soo saaro hataa waxaa la yidhi culammada ay ay ku dareen xoolaha naftooda waxaa sunaca in la keeno meesha oo laga roob doonayo in xoolihii la keeno ayadii ilmahoona waabnahooda hataa la kala tegiyo si ay u qayliyaan oo dhibaatadii ay aada iyo aad dadka ay u dareemaan taasna waa ayadana markaa kadib markii meesha laga kulmo camalka la qabanayo waa salaad laba rakaca la tukina oo sunno ah oo sunnadu weli sunanta waxay ka mid ah mashruuc ahoo jamaacada loo jideeyey ciidda saddex ciidaha la tukanayo oo kale kusuufka iyo khusuufka oo kale bishii iyo qoraxda markay ay qabsamaan oo kale salaaddii la tukan jiray weliba istisqaha ciidu aada uga egyahayoo sidii ciidda oo kale loo tukuna takbiirtaasaa laga bilaaba oo rakacada hore todobaad la takbiirsanaya takbiirta koowaad kabacdi lix goor ayaa la takbiirsanaya allahu akbar allahu akbar tan rakacada lamaadna shan goor ayaa la takbiirsanaya oo tan laga soo kacayo ku jirto markaas kabacdi ayaa salaadii la tukanaa khudbaa jirto marka oo la akrinaayo khudbadaas salaada waana laga hormarin karaa waana laga dibdhigi karaa labadaba riwaayad bay soo kala ororeen oo nabigu uu samey ku sugnaatay caleyhi salaatu wasalaam ayimadana saasay u kala qabaan khudbada oo salaada ka horeydana waa sisqaha waa loo akrin karaa kabacdi salaadna waa laga yeeli karaa marka khudbadaas markii abbaar waxa la sheego dhibaatada jirto dadka la dareensiiyo oo towbadii iyo istikfaartii iyo ducadii dadka laga booriyo waxaa markaa kabacdi imaamka uu yeelahayaa qiblada intuu afkuu aadiyo oo dadka ka dhabar aadiyo ayaa ridaiisa dharkiisa dhararkiisa oo kor saaran ka mid ah ayaa la kala bedelahayaa dhinacii midigta jiray badaxdaa la marsiinaya dhinac badaxdana midigtaa la marsiinaya haddii wax jubud iyo wax ugu jiraan waa qallibhayaa afkeedaa la wareejinaya oo meeshii hoos aheeda kor la soo saarayaa waxaana laga tafaa'ulayaa in ilaahay ummadda dhibaatada uu ugu bedelo kheer dhibka lagu jiro oo hadda nahayo oo kale abaaraha iyo cudurka iyo dhibaatada badan in ilaahay xaalka kheer uu ka bedelo yubadil allah alxaal ilaa axsan saasaa la tafaa'ulayaa saasaa salaadii marka loo tukunayaa aadinkii ilaahay inuu wax ka aqbalaayo loo rajaynayana ilaahay noo baryaa la leeyahay intaas intaasna waxaa loo danleeyahay tadarucii iyo istikaanadii iyo isdulleyntii ilaahay lasu dulleynayo in la muujiyaa la rabaa ummadii hore ilaahay uu ka sheegayo waxaa ka mid ahaa ama dadka aan aakhira aan rumaysanayn oo aan shaqaba ku lahayn oo diin iyo shaqadeedaba aan ku jirin waxyaabaha ilaahay ku tilmaamay waxaa ka mid ahayd walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun waxaan ka qabanay cadaab oo noocnooc kale ah mana jilcino oo istikaani iyo istidlaal iyo ilaahay dacwadiisana ma galino haddana waa sidii bay mukaabiriin u noqdeen haddii hataa la waraabiyo ama dhibaatadii ka jirana laga saaro marbay maalan doon iyo markab hadday ruxruxunto way qaylinayaan haddii abaaro dhacdo way qaylinayaan haddii loo naxariiso oo dhibkii laga saarana haddana sidii bay dembigii iyo macsidii ay ugu dhex jiraan oo aydaasa ka horreyday walow raximnaahum wakashafnaa maa bihim min dur lanajuu fii duqyaanihim yacmahuun dadkaas ilahi wuxuu ku tilmaamay dadka aan aakharo rumaynayn wa ina aladiina laa yu'minuuna bilaakhira can isiraadi lanaakibuun markaasaa labadan aayadood oo awsaaftooda ah ayuu tilmaamay haddii loo naxariisana dembigii iyo dhibaatadii bay hor u wadaayaan haddii ay dhibaatadii ka dhacdana ma tadarucaan oo ma istikaanaan oo ilaahay ma baryaan weliba madaxteeg iyo saasaa keentay iyo anaga shaqo kuma lihin iyo marka ummadda islaamka waxaa laga rabaa oo ummatu moxamed sala alla alay slam ah oo hadda aan ka mid nahay dadka dhibka ka dhacayna oon aan hadda nahay inay intaa ka bedelnaadaan markii dhibka dhacana ilaahay loo noqdo oo wax badan ilaahay la tuugo sidii ambiyada wasfigood ah inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaba warahaba wa kaanuu lanaa khaashiciin ambi ayuu ilaahay tilmaamay markaasuu le waxay ahaayeen yani kurbadaas waxaan ugu feednay markay ay kheerka arkaanna kheerkay u degdegahayeen camalka kheerka ah cibaadada ayaga khaasku ha noqoto iscaawinta oo muminiinta la kaalmeeyo oo dadka masaakiinta ah loo naxariisa ha noqoto markaas cibaadadaasi kheerkaas ay ku degdegahayeen waxayna noo barinayeen ayagoo kheer laga rabo wax jirinayo dalbayo iyo ayagoo cadaab ka cabsanayo wayaduunana raqaban warahaba wa kaanuu lanaa khaashiciin marka anaka ummadda intaasa laga rabaa in ducadii iyo tadarucii berito insha allah loo soo banaanbaxo intaasna ilaahay u noogu naxariiso noogu gargaaro waa mahadsan tahay sheekh maxamuud waa waa aada baad mahadsantihiin waxaan rabaan inaan inaan markiisa weydiiyo macalin maxamuud cismaan oo ah guddoomiyaha dalladda culimmada inaan iraahday macalimiinta gobolka banaadir bal sidee u socdaa abaabulka iyo isu soo baxyada ee ka socda gobolka
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله culimada aada ugu mahadcelinayaa sida wanaagga wadan leh ay ugu sheegeen shacabka ama maaragtay ummaddan dhibaataysan siday uga bixi lahaayeen waxaan leenahay culimada waxaan la qabaa in la tooba keeno lees cafiyo xaqullaahi laga tooba keenay xaqul aadamiba laiscafiyo maxaa yeeley in ilaahay wuxuu leeyay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim in aan saan ku sugnayno iska bedelno oon qaadano wanaagga qaadano dembigii tirada badnaan kusoo jirnay aan iska cafino oon annaga iska galnay kii ilaahay aan ka galnana aan dhahno ilaahu naga cafi sidaas ayaan horta la qabaa culimada in la qaato dhinaca ardayda ama mucalimiinta waxaan aada u diyaarinay inaan beri istisaaha kasoo kasoo qayb galno haddana inta i daawanaysa ama imaqlaysa waxaan leeyahay halaga soo qayb galo ardayda waa diyaarinay beri waxaan rabnaa in sha allahu tacaala inay kasoo qayb galaan ayagoo wataan looxmankoodii wataan sida aan arki jirnay annagu ardayda ay kasoo qayb gasho mucalimiinta intooda badan ay kasoo qayb galaan waxaan leeyahay wax mucallim kasta ee dugsi jooga dhibaatada ummadan haysa asigoo u danqanaya ilaahay inaan barino banaanka usoo baxno ilaahay aan maarata u tooba keenno bacdigeedna aan weydiisano nicmadiisa tirada badan leh wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuha ilaahay nicmadiisu ma koobna wax la koobi karna maaha waxaan leenahay aan beri isu soo baxno aana maaragtay ilahay ku runya aan ilaahay barino waana diyaarinay lixiyo tobanka degmo inaan kasoo kasoo kasoo baxno isu nimaado dugsiyaasha laga soo baxo gawaari lagu soo qaado ardayda laysu yimaado waddooyinka lasoo maro waxaan sameynaa banaan baxyaan u baxnaa oo la tagaa inaan annagoo ilaahay baryayna aan banaanka usoo baxno wax weyn oo maaragtay ilaahayna uu sharaf nagu siinaa qiimo nagu siinaa waayo waxaan leenahaa abaarta jirta ilaahay dadka ka reebo ummadda allah ka reebayo cudurka wixi loo baahnaa ama maaragtay salaadi ah ama maaratay wixii diintu ka qabtana mashaayikhda noo sheegtay waxaan leenahay aada iyo aad ayan ay u mahadsan yihiin mucalimiintana waxaan leeyahay beri in sha allahu tacaala ugu dambeyn laba saac in laga soo qeyb galo ay yimaadaan isbahaysiga islaamka banaanka laysugu yimaado insha allah saasaan leenahay mucalimiinta annaguna waan diyaarinayo haddaan hadalkan aan la hadlayo ka hor ayaan shaqo qabanay in sha allahu tacaala waana imaanaynaa biidn illahi ilbaari insha allahu tacaala aad baad umahadsan tahay gabagabadii aan ku jirnaa sheekh nuur iyo sheekh basheer ugu dambeyn maxaa dadka soomaaliyeed ee daawanaya aada rabtaan hadda inaad inaad u sheegtaan oo u jeedinaysaan jazaaka allah waa mahadsan tahay runtii sida culimadu ay sheegeen istisqaha iyo salaadiisa iyo ducada waa cibaado weeye waxaan waa cibaado runtii ajarkeeda leh fadligeeda leh marka in lagu soo baxo niyad fiican soo jeedinaynaa in maarata salaada la wada tukado dadka qaar baa jira inta soo baxaan iska istaagnaanaya banaanka meesha iska iska istaagnaanaya marka dee salaada waa maaragtay waa shay dee fadiilo leh dadku inay wada ducaystaan oo tukadaan baa la rabaa marka dhammaan in maarata xataa maaragtay xataa ardada dugsiga ka imaanaysa inay tukadaan baa looga baahan yahay laftooda marka in salaada la wada qeyb qaato oo aan salaada loo daynin maala dadka waaweyn iyo culummada keli a loo daynine dumarka iyo maaragtay dhalinyarada iyo ardada dugsiga kulli waa tukadaan marka soo jeedinaya tan kale waxaa muhiim ah hadda anagu runtii dalkeenna dhib badan baa ka dhacay oo dagaal baa ka dhacay ahli ah dhib baa laisku geystay hadda lafteeda maaragtay waxyaal badan baa jiri kara marka toobadeenka culummadu sheegeen waxaa ka mid ah in dadku ay isku ceshaan wixii hanti ah oo la kala haysto waa muhim jiddan weeye intaas waxaan maqana dad cabanaya unbaa maqlaysaa intaas ama dhul maxaanku caadia laga haysto ama guryo aqalo maarata guryo laga haysto maqlaysa wax noocaas oo kale waxaas runta inay dhammaadaan baa la rabaa ilaa goorma waxaan la kala haysan marka in maaragtay dadka wuxooda laga baxo oo qofku wixii xagiisa ku maqan uu soo celiyo waa shay waajiba dan bay noo dan bay noo tahay maaragtay yani waxaa ilahay ka rabna subxana wa tacala ayaan ku helaynaa asaga laftiisa xaqii lagu lahaa ayuu iska bixinayaa walaalkiisii kale qalbigiisii xaqiisa ayaa maarata ayaa la siinayaa waa laga maarmaan marka roobdoonta iyo barwaaqada iyo in abaarta laka qaado qof kasta saameyn buu ku leeyahay saameyn buu ku leeyahay in dhibkaan laga baxo waxaa qof kasta dembiga uu sameynayaa culeys buu nagu yahay gabadha aan xijaabnayn culeys bay nagu tahay ninkaan tukanayn culeys buu nagu yahay maaragtay macasi kastoo la sameynayo ama macasi maaragtay si jamaacaga aan loo sameynayaay waxaa runtii waxaa ilahi subxana wa tacaala caragelinay oo dhan ummadda nabadeeda iyo barwaaqadeeda iyo roob inay helo dhan ayay culays ku yihiin marka waxaasoo dhan in laga toobad keeno ba aanu kaba soo jeedin laha jazaaka allahu khayr sheekh mar maxaa ku haysan bismi illahi raxmaan intaa sheekha uu sheegay waxaan ku dari lahaa masaladan uu hadda ka hadlay oo toobadkeenka ah aada bay muhiim u tahay salaatul istiqaa- istisqaha marka la aadayo waxaa ka mid a soonkaas iyo radul madaalim wixii dulmiyahoo la kala haystay in la celiyo guri hadday tahay beer hadday tahay dhul hadday tahay in la kala celiyo waaba wixii abaarta keenayo colaada iyo balaayada ilaahay ha laga boqo adduunyadan waa laga tegi xoolaha islaameed ha la iska bixiyo taasi waa qodob toobadkeenna waa la rabaa dee toobadkeenka shuruud buu leeyahay waxaa ka mid inaad ka qoomamooto dunuubtii aada gashay ood oydid ood ilmaysid oo inaadan u noqonin aada goosatid oo waxyaalo saasaa jira wixii gacantaada ku jirana inaad iska celisid wixii aad lus- shareecadu fiir waxay qabtaa guryahan la kala haysto markii aada qabsatay ilaa marka lagaa qaado kiradoodii waa lagaa rabaa xataa madaafiic hadday ku dhacdo ay dumaan adaa lagaa qaadi dhismahoodii iyo waxoodii ilaa adaa xaqdarro ugu jiray marka meelo badan baa laynaga soo galay waxa ilaahay inoogu ciqaabay colaad iyo iyo abaare waxaasaa laga baxo berritana ilaahay hadduu yiraa marka lasoo aadayo een, sa- salaada waxaa weeye dhar qurux badan yaan lasoo qaadanin dee dhar iska dhaqan oo nadiif oo lasoo qabaystay waa caadi oo laakiin xarabo maalintaas ma aha waa ismaskiinin ilaahay inaan ukhushuucno u tadarucno isu miskiimino hana lasoo weyse qaato een, khud- salaada iyo khudbadana insha allah sheekh maxamuud sheekh cabdulbaari ayaa inaga bixinaya salaada iyo khudbadaba arrintaas isagaa insha allah la wareegaya Eh, qolyaha masjidka isbahaysigana waan ka codsano waan u sheegnay Eh, waxaa kaloon rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne farmaajo oo noogu baaqay eh, salaatul istisqa iyo toobadkeen ummaddu inay usoo baxaan waa arrin aada u wanaagsan waddo fiican buu furay runtii madaxda islaamka saasaa lagu aqoon jiray ummadda markay dhibaato ku dhacdo inay ayagu hadlaan oy tawjiihiyaan oy waddada saxda eh, ay u tilmaamaan isaga iyo ra-iisul wasaarahaba sida ummadda danteeda ay ugu taagan yihiin hadday noqon lahayd dhanka abaaraha hadday noqon lahayd eh, colaada jirta waxaas oo dhan intaanan ka bixin waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeyno shacabka soomaaliyeed ee maalin walba la xasuuqayo Eh, meeshan hotel weheliya agtiisa qaraxii ka dhacay iyo kii wa iyo kii wada jir ka dhacay dad soomaaliya ku dhintay labadaba dhibaatada ina haysata waxaa weeye qof kula diin baan u halgami oo kitaabka ilaahay in laisku xukumaan rabaa haddana muslimiintii laynaya bal adigu sidhi maxsee lo afgartaa dadkaas waa khawaarijtii nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid abu daa-uudka ku yaallaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yadcuuna ilaa kitaabi illaahi walaysuu minhu fii shay kitaabka ilaahay bay dadka ugu yaadha ugu yeedhayaan wax shuqul ay ku leeyihiin kitaabka ilaahayna male man qaatalahum kaana wlaa billaahi minhum qofkii la dirira ayagoo wabta ka geliya qofkaas ayaa ilaahay uga dhow oo ka ilaahay uga dhow marka horta taana hala ogaado waxaan leenahay khawaarijey in- inteed wadaysaan dad muslin inaad laysaan inteed wadaysaan dad masaajid ku jira inaad dishaan inteed wadaysaan qof tafsiir dhegaysan oo masjid gudihii beytka ilaahay inaad ku dhex dishaan idinkoo weliba janno raba war haddee marna miyuusan caqli iyo xikmad idinku soo dhacayn ma marna ma toobadkeeni maysaan miya waxaad moodaa xataa ibliis inaad ka liidataan war ilaahay u toobadkeena war ummadda ka daaya qaxinta iyo dagaalka ka daaya dhibka ummadda shacbiga soomaaliyeed waan u tacsiyeynaynaa waxana wuu iska dhammaan doonaa waa khawaarij nebigaa sheegay wuxuu yidhi waa kilaabu ahli naar ahlu naarka ayadooda weeye sharu lkhalqi waalkhaliiqa bi- nafleyda dunida joogto o dhan dadka ugu shar badan weeye nebi maxamed baa sheegay calayhi salaatu wasalaam ee qarnigiiba inay soo baxayaan wuu sheegay Eh, marka waynaga da- way- wayna baabi wayna soo bixi marka hadda inaga imtixaankiiba inagu yimid wayna baaba-ayaan shaki mala inagoo fiicanba oo wadankeeni inoo dhisan yahay ayay dabar go-ayaan rabbiga khaaliqa berri markaynu isu soo baxno een gacmaha kor u taagayno gacmaha kor ha loo taago oo qalbiga ha lagu qabto abaarta iyo shabaabba ilaahay inuu ina dhaafiyo labadaba sababtoo ah ayagu waaba nooc abaarta ka mid a hadda fiiri isagoo baahi iyo oon iyo daacun loo dhimanayo iyo shuban wadooyinkiiba xidha waxdhiil lama tegi karo ga- waxba looma keeni karo dadkii meel loo mara lama hayo marka ilaahayow daacuun kurid kuwa waxaa leeyahay ilaahu daacuun kurido mid ha ka reebi ummaddii way dhibeen waddankii way dhibeen diintii bay naga fool xumeeyeen ilaahu ilaahayow ilaahayow soo hanuuni haddaad khayr la damacday haddii kale ilaahayow nimankaana dhaaf waan dhameeyey guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa in bulshada ay fuliso baaqii madaxweynaha soomaaliya ay ahayn maalinta birita oo salaasaha la oogo salaada roobdoon ah intaas ayaan kusoo afmeeraynaa intaan mid kale lamida kulmeen waxaan dhammaanteedin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo farsamadu waa maxamed cabdiweli maxamed aniga maxamed macali xasanna waa idiin xiriirinayay